faahfaahinno ayaa ka soo baxaya dagaal ciidanka dowladda iyo al-shabaab ku dhex maray deegaan hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose wararka naga soo gaaraya shabeellaha hoose ayaa sheegaya ciidamada dowladda oo ku sii socday degmada baraawe inay jidka u galeen dagaalyahano ka tirsan al-shabaab waxaana qarax lala egtay ciidanka dowladda iyadoo qaraxaasi kadibna ay xigtay weerar toosa oo dagaalyahanada al-shabaab ay ku qaadeen askarta dowladda oo kolonyo gaadiid ay la socdeen halkaasi ay marayeen weerarkaas ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho ee dhaawac al-shabaab ayaa dhankooda sheegtay inay khasaare gaarsiiyeen ciidamada dowladda oo ay weerarka ku qaadeen sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa iyaguna sheegay in ay halkaas ku dileen toddoba ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen ilaa iyo shan kale kadib markii al-shabaabku ay weerar ku qaadeen askarta dowladda xaaladda deegaankaas ayaa haatan degan waxaana sidoo kale saraakiisha dowladda ay sheegeen in safarkoodii si nabada ay ku tageen degmada baraawe